wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada iyo qoyska gobolka togdheer uu soo horkahayo iskuduugaha wasaaradda cabdulaahi ciise heebe ayaa adeega caafimaad iyo qalabka dhaxanta deersiga darbajiifka magaalada burca ayaa adeegadu antaro doonaan oo walbadan xiliyada hamiinka iyo dhaxanta maadaama lagu guda jara xilli qabooba wasaaradii isku kaalada ayanga waxaana ku mid ah hay-ado wada shaqaynta leeyinga aanto badan oo kala shaqeeyeen arrimo dhalinyarada darbajiifka oo unugul waana ambaahan in la gargaaraa isku duubaha wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada iyo qoyska gobolka togdheer cabdulaahi ciise heebe oo warbaahintan ku warbiya adeegada iyo deersiyeenga darbajiifka iyo weliba usaan ka baaqi hay-ado iyo ku qeyb qaadanga taageerada shaqo aan ugu qeybinayna agabka dhaxanta caruurta darbajiifta iyo kabo sidoo kale waxaanu u samaynaynay wixii dhaawacyo iyo waxyeelo qaba daaweyn ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala hawsha nagu simay maanta inaanu fulino waa hawl ku timi uun iskaashi dadka halkan taagana waa barnaamij iskaa wax u qabso ah oo sanad walba aanu ka fulino xafiiska sanad walba bisha koobaad maadaama ay tahay bisha ugu dhaxanta badan caruurtaasina ay yihiin caruuro iskaga dayacan gidaarada magaalada oo aan waalidiin iyo cid kale toonna haysan cid kasta oo hawshan nagala qeyb qaadatay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waad mahadsantihiin waxaan iyagana fariin u dirayaa ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waan leeyahay caruurta gidaarada ku dayacan idinkuna waajibaadkiina ka qabsada oo hawdhanina cid baa ka mas-uulay dhammaantiin ba ilahay mas-uulba inooga wadhigay aynu ka wada qeyb qaadano farxiya geesi xaaji diire oo ku mid ahayd yaa dadka meelisay yaa ku hadlayaya adeegada deersiyenga dhalinyarada darbajiifka iyo weliba yaa sheegtay in la baahanyay in la garab istaaga dhalinyarada dhibaataysana hawshan maanta isugu joogno oo ah caruurta darbajiifka ah caruurta waxaa loo qaban doonaa adeegyo kala duwan adeega ugu horeeya waxa weeye in la siiyo koodharka dhaxanta ay ka xidhanayeen maadaama bili dhaxanta lagu jiro waxaa kaloo la qaban doonaa timajaris ayaa loo samayn doonaa sidoo kale cusbitaalka khaliij isaguna wuxuu kaga qayb qaadan doonaa simta dabacnimo daweynta caruurtaasi dayac badan bay qabaan waxaanu soo jeedinayaa madaxweynaha dalka iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay ugu horeyso marwe milgo inay hawshaa wax badan ka qabtaan oo caruurtaa u sameeyaan goobo lana dadkani ay noqonayaan hadhow tuulo dadkii dadka bulshada khatar ku ahaa ama dadkii caawin lahaa waana inoo baahan yihiin mas-uuliyiin baynu nahay waxaan rajeynayaa inay insha allah xukuumaddu si fiican uga shaqayn doonto agaasimaha isbitaalka alkhaliifa doctor ibraahim oo usufuliyaaya adeegada caafimaada iyo aqmaha nagiga wasaaradda shaqada arrimo bulshada iyo qoyska gobolka tugdhera oo yahadersidiya dhalinyarada darbajiifka adeegunga waxaan joognaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee waxa aanu isugu nimi barnaamij khayriya barnaamijkaas oo mutadawacnimaa barnaamijkan oo lagu taageerayo dadka darbijiifta ah ee aan hoyga haysanin barnaamijkani ee dadkaas wuxuu u fidinayaa adeeg ee hu ah oo ay dhaxanta ka galaan sidoo kale ee ka cusbitaal ahaan waxaanu kaga qayb qaadanaynaa in adeega caafimaad ay u baahan yihiin wixii nabarale iyo wixii adeeg caafimaad u baahanba inaanu kaalmayno si bilaasha aan ugu adeegno sidoo kale barnaamijka waxaa ku jiraa ee wixii nadaafadda iyo timaha iyo in laga saacidayo marka barnaamijkani waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa tiimka soo abaabulay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo hay-adaha kale wada shaqaynta leeyihiinba